jimco wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno go-aankii horaantii bishan uu baarlamanka soomaaliya ku laalay muddo kordhintii loo sameeyey hay-adaha dowladda iyo sida loo arko in hogaanka doorashooyinka iyo amnigoodaba lagu wareejiyo golaha xukuumadda iyadoo laga ambaqaadayo heshiiskii toddobiyo tobankii sebteembar ee sanadkii tegey waxaanu sidoo kale barnaamijka ku gorfayn doonaa rajada laga qabo shirka labaatanka bishan uu ra-iisul wasaaruhu ugu baaqay dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir iyo guud ahaanba waxyaabaha kulankaasi uu uga bedelnaan karo kuwii ka horreeyey ee fashilka kusoo dhammaaday barnaamijka faaqidaada waxaa maanta marti ku ah oo ka qayb qaadanaya doctor xasan sheekh cali nuur oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda ummadda brofeor cabdiraxmaan xaaji aadan ibbi oo ka tirsan golaha shacabka soomaaliya wasiirkii hore batroolka maxamed mukhtaar ibraahim iyo brofeor cabdiraxmaan cabdulaahi dhubad oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho su-aasha ugu horeysa haddii aan ku bilaabo xasan sheekh cali sidee u aragtaa go-aanka baarlamanka ee ku aadanaa inuu dib uga laabto muddo kordhintii labada sano aheyd ee loo sameeyey hay-adaha dowladda bismillahi raxmaan raxiim haba yaraatee wax oo sharci ah oo golaha shacbiga ee soomaaliya ay ka laabteen ma jiro sababtoo ay tahay marka horeba go-aankii ay ku gaareen labaiyo tobankii bishii abriil inay laba sano ku darsadaan wax aas-aas ama beys sharciya ma laheen wuxuu ahaa dulmi iyo marin habaadin iyo eed laga galay guud ahaan shacbiga soomaaliyeed si gaarana dowladnimada iyo qarannimada soomaaliya ayuu ahaa marka khalad ay sameeyeen oo ay naftooda been ugu sheegeen ayaga iyo madaxweynihii hore maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa cutubyo ka tirsan ciidamada qarabka sidee soomaaliya si saxa oo xoog ah ku saxeen oo wadadii sax ay kusoo aadiyeen marka hadda siyaasadda soomaaliya waddo fiican haysataa intaasaan kale haye brofesor ibi muddo kordhinta la sameeyey ma aha waa u sheegay brofesorka ma aha aragtida si loo dhahay markaan si sharci u sheegno baarlamaanka wuxuu ansixiyey waxa la yidhahda jahaynta doorashooyinka jahaynta doorashooyinka marka jahaynta doorashooyinka la yidhahdo waxaa ku daba lifaaqan warsoorkan si fiican u dhegeystaan jecelahay shacbiga soomaaliyed inaan u qeexno annaga dad wax isku qabsada mayna dad mutacalimiinooda waddankan usoo dhasho canshuurtii dalka wax lagu soo baraan nahay labadaa labada sano la sheegahayo waxa waaye inta jahaynta doorashada lagu jiro bil bay ku dhammaan kartaa saddex bil bay ku dhammaan kartaa lix bil bay doorashada ku dhici kartaa sanad bay ku dhici kartaa laba sanay gaari kartaa marka baarlamaanku wuxuu jahaynta doorashooyin ku muddeeyey in laga soo bilaabo waktiga maalintaas lagu dhawaaqo ee dekrati barasyaala ay soo baxdo ilaa ay laba sano gudahood in doorasho dalka lagu sameeyo oo jahayntaas lagu diyaariyo one man one vote ninkastoo shacbiga soomaaliyeed meel kasta uu joogana doorashada ku galo laakiin markii mogti wax la marahabaabinayo dhibkeeda le daraad waan ka hadlo waxaan idhi si xun wax u sheeg sixir ka daran waxaan u dhahay taas waxaa waaye annagu laba sana kordhisanay ma dhihin meel lagu yeerona ma jirto waxaa la yidhi jahaynta doorashooyinka waxay ku salaysmayaan ku dhaqmayaan laga bilaabo maalinta la ansixiyo ilaa iyo laba sano gudahood ayaa doorasho la aadi karaa sharciga marka baarlamaanka baarlamaanka hindis sharciyeed kasta oo xukuumadda ay soo diyaarsana ama waa didaa ama waa ogolaadaa ama baarlamaanka hindis sharciyeed waa curiyaa markii laga reebo miisaaniyadda qaranka baarlamaankana xaqu u leeyahay waana yaqaanaa barsoorka mana aha wax mataqaanaa maanta waa ka xumahay aad uga xumahay in libeelo noocaasoo kaleeto aqoonteeda ay gaarsan tahay oo xurmad iyo xushmad weli badan aad iigu leh in mataqaanaa baarlamaan jira oo dastuurkiisa jira oo ummaddii soomaaliya kusoo tiiri tacabeeshay wax alaal wuxuu qabtay in la yidhaahdo waxba kama jiro baarlamaankana ma jiro wiilashii askarta ciidanka xooga dalka soomaaliya qaranka siday ayaa dib u xoreeyey waddanka gumeysku ma jira labana xoreyn ee asiiyo maxamed mukhtaar ibraahim xasankaas waa mahadsan tahay bismillahi raxmaan raxiim kalaabashada kowdii may uu ka laabtay golaha shacabka ee uu hortegay madaxweynaha su-aashii imaanaysa waxay tahay marka horeba somalia waxay dhahan wixii alif ka qaldama baqri kama saxmaan yaa u dirsaday golaha shacabka in uu macnaha arrintaas uu marka horeba la yimaado ilan golaha shacabka shaqa gooni ayuu leedahay waddankan wuxuu leeyahay xukuumad hawsha fuliso marka hadda waxaa la yidhi madaxweynaha wuxuu hortegay golaha shacabka oo wuxuu ka codsaday inay go-aan ka laabtaan su-aashii imaanis waxay tahay labayo tobanka abriil markii ay go-aankan gaadhay horta waa ay cidda u tagtay golaha shacabka inta hortirita xukuumaddii inta hortagtay tiri macnaha go-aankan noo qaata cidda tiri waayo haddii aan marka hore usii socdo marka su-aasha oo ahayd arrintan ah midaan hadda laga dhawaajinaa mar walba oo leeyahay maana isu kordhin extension maanay samaysan laakiin shaqadii unbaa la gashay inay laba sano la gaaro labayo tobanka abriil waa waxa xanuunka keena mooyaane ma aha waxa xalka keena ma aha koodime ma aha maanaha markii ay qaldameen golaha shacabka go-aano hore u gaari jiray sha- shuruuc uu soo saari jiray cid macnaha soomaali qara- qaradii waa iska jireen oo qaradkii jawaari oo kale iska jiray qaradkii eh, khayr markii la rida oo kale iska jiray laakiin dadka maysa kici jirin laakiin markii ay labaiyi tobanka afriil sameeyeen waxay keentay inay kacaan hadda marka markii ay qaradkoodii ay garawsadeen oo soomaalida kala duwan iyo bulshada caalamka gebiga ahaan ay ka wada hormaadeen ayay garawsadeen inay qaldameen qaradkii kusoo rabaan de qof kastoo qaldamana oo tooba yidhaahna de waa waa arrin fiican oo lasoo dhoweeyey mudanna in la- macnaha la garab istaago horena looga socdo brofeor dhubad muddo kordhinta ay baarlamanku ka laabteen rajacaynkee ah ayay abuurtay runtii ee, kalaabashada ee, jihaytii doorashooyinka ee, ama ecsstationkii in laga laabto waxay keentay xal aada u fara badan ee, baarlamaankuna dadaal bay ka ahayd maadaama toddoba sideed shir ay fashilmeen oo laanti fulinta oo ee, ee, baarlamaanku uu la xisaabtan ku lahaa hadday tahay heer federaal hadday tahay heer gobol ama heer dowlad gobol hadday heshiin waayeen baarlamaanku inuu qorshe la imaado way ahayd waxay la imaadeen marka barnaamijka jahaynta doorashooyinka jahaynta doorashooyinka bimacnaa waxay soo hadda professor ither ibi noo noo fasirayay waxay ahayd wax bil laga yaabo inay ku egtahay ama laba ama saddex ama shan ama xitaa laba sano Eh, bacdi sida wa tacab waxaa timid marka xal kalaa imaada markaas xalkaasoo ah eh, in eh, jahayntii ay isku bedeshay jahayntii rasmiga ahayd oo dabcan eh, maanta eh, wax kasta jahaysmeen oo eh, dagaalada markay dhaceen kadib oo shiddo abuurantay in maanta baarlamaankii iyo xukuumaddii iyo mucaaradkii iyo shacbiguba inay kulligooda xal gaareen oo maanta dariiqii wanaagsanaa lagu socdo oo tallaabooyinka muhimkaada ratay prime ministerku iyo cabinetkiisu ay gaareen marka waxay la habboon eh, wixii tegay inaan aad ugu mashquulin waxa maanta taagan oon taageerno iyo waxa soo socdo oon riixino saasaa ila wanaagsan aniga